waxaa u qabsoomay runtii haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ah kamala harris ahayna ranimeedkii ama qofkii la socday madaxweynaha wax badan baa u qabsoomay runtii waxyaabaha cajiibka waxaa ah samakaab america taariikhda ma dhicin xisbiga dimuqraatiga one day in loo suubiyo qof musharaxa oo madaxweyne ah lacag gaaraysa siddeetan iyo kow milyan ama ka badan afar labaad saac gudahood siddeetan iyo kow milyan ayaa loo aruuriyey musharaxa xisbiga madaxweynaha dalka maraykanka haweeneyda kamala harris waa mid midda labaad waxaa kale oo runtii cajiiba in ay markiiba taageeraan madaxdii xisbiga dimuqraatiga ahaa kuwoodii u waaweynaa oo madaxda sare ah oo uu ka mid yahay senatarka schumer oo ah majority leaderka oo rugcadala siyaasadeeda oo uu ka mid yahay minority leaderka xakiim jeffery haweenadii hore aqalka baarlamaanka nancy balosi iyo in badan oo ka mid a aqalka congareska iyo guddoomiyaasha gobolada ama gofernanka iyo sanadkaba marka waxaa moodaa runtii in ay aada u heshay taageero hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga xisbiga waxaa kale oo runtii la fiirinayay dhinaca dalageedka saa og tahay waddankan maraykanka labada xisbiba waxay leeyihiin dalageed number go-an oo laga soo doorto ergooyin ergooyin laga soo doorto gobolada maraykanka oo dhan gobol walbana wuxuu leeyahay tiraaca yiman ilaa iyo kun iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo konton konton xildhibaan weeye weeye ergooyin xisbiga dimuqraatiga ilaa hadda maalin kadib boqolkiiba konton iyo labo markii laga qaaday cod la weydiiyey cidda ay dooranayaan xisbiga dimuqraatiga u caleemasan waxay sheegeen inay codkooda siinayaan kamala harris haweeneyda kamala harris marka runtii waxaa moodaa guulo badan inay ka soo hoysay xagga xisbiga waxyaabaha kale ee la xusi karo ee u qabsoomay maxaa ka mid a taageeridda madaxweynaha kadib oo amray dhammaan shaqaalaha iyo taageerasu inay la shaqeeyaan waxaa u qabsoomay waxaa moodaa shacabka maraykanka in badan oo taageerayaasha xisbiga in manjortigooda ay isku raacsan yihiin in ay noqoto musharaxa xisbiga caleemasaarka ah dabcan kamaala way hadashay taageeradaas kadib marka waxyaabaha ay ka hadashay ilaa iyo hadda maxaa ka mid ah ama ay xoogga saartay waxaa ka mid a marka ugu horreysa horta waxay aada ugu dheeraatay wada shaqayntii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne joe biden markii uu xulinayay afar sano ka hor shaqooyinkii u qabsoomay oo ay soo wada shaqeeyeen in runtii madaxweynuhu uu yahay madaxweyne muddo badan dalka usoo shaqeeyey kontonkii sano u dambeeyey waxay ka hadashay inuu yahay nin wadani ah baatiyootiga go-aan fiicanna runtii qaatay aniguna aan taageersanahay marka waxay tiri bolosigiisii iyo shaqooyinkii uu waday baan anagoo wadajir oo xisbiya aan dhammaystirayna
waa gartay marka maxamuud kamaala hadda dabcan waxaa sheegtay in la taageeray ama taageere ay heshay goormay ololaheeda doorashada ee si rasmi ah u bilaabaysaa halkayse ka bilaabi doontaa way bilowday oo maanta ayay bilowday kamala harris musharaxadda xisbiga ee dimuqraatiga la filaya inay noqonayso waxay ka bilowday maantay heer quaterka saa oweyd samakaabo waxau ahaa dalawer oo ahaa gobolkii uu kasoo jeeday madaxweynihii maraykanka madaxweyne bayden oo isagoo horey u ahaa musharaxa xisbiga dimuqraatiga dalawer bay tagtay maantay gobolka maanta bilowday waxay sarkeen shaqaalihii kambaynka waxay dadadagalisay kambaynkii wayna bilowday waxaan la filayaa maalmaha soo socda in ay shiro goongooniya yeelato madaxa xisbiga dimuqraatiga sidii loo ambaqaadin lahaa oo loo qorshayn lahaa istraatijiga iyo qorshaha kambaynka maadaama waxa la haysta ay tahay muddo afar bilooda ama boqol iyo shan iyo toban beri waxayna ku khasban tahay in ay aada u tagto gobolada loo yaqaano south statek ama gobolada la isku haysto badana sida pennsylvania michigan wisconsin
dhinaca jamhuuriga ma ka hadleen taageerada biden uu siiyey kamala harris iyo rajada ah in musharaxa rasmiga ee xisbiga ay noqonayso way ka hadleen oo weliba markii ugu horeysa maanta ay hadleen ayay waxay weerareen madaxweynaha biden iyo kamala harrisba waxay sheegeen in xisbiga dimuqraadiga waddanka uu dhibaatooyin badan u geystay in madaxweynahan uu madaxweyne ahaa shaqooyin badan ku fashilmay in mataqaana uuna caafimaadkiisu fiicnayn dadka uu reebeen uu sheegay asagoo aan fiicnayn marka waxaa bilaawday already weerarkii xisbiyada maxaa u malaynaysaa kamaala way ku faani kartaa oo way ku suuragelin kartaa inay tagto aqalka cad maxaase loo malaynayaa inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajihi karto kamala haris horta marka ugu horeysa waxa ay ku faanaysaa in iyadu ay tahay qof soo shaqeeyey oo khibrad leh oo qoftan waxay ahayd saa ogtahay prosecutor ama xeerdaliye gobolka california oo dadka dambiyada ayay runtii xukumi jirtay waxay kaloo ku faanaysaa in ay ahayd qof soo shaqaysay afar sana hadda la joogtay madaxweyne biden wax badan shaqo soo qabtay khibrad leh maxay yihiin marka waxyaabaha caqabada ku noqon karaa waxyaabaha caqabada ku noqon karaa labo ayaa runtii laga eegayaa mid horta waa dumarnimo oo ma dhicin taariikhda maraykanka in qof dumara loo doorto midda labaad maraykankana waa markii labaad oo qof dumara xisbigu dimuquraadigu ay doortaan amaba xisbiba kasoo baxo dumar qofkii ugu horreeyey oo dumara wuxuu ahaa hillary clinton senatarkii new york oo iyada ki weysay qofkii labaadna waa iyada marka waana qof runtii qoomiyado badan a saa og tahay kamala haris waa gabar madowah hooyadeedu waa eshiyaan oo waa hindi ninka qaba ama odageeduna waxa uu kasoo jeedaa juush ama waa israa'iil marka waa qof runtii horta diversity badan ah minoritinimadaas waa laga yaabaa laakiin waddankan maraykan waddan ilbaxa waaye oo runtii waxaa moodaa dadka majoritigooda dhinacaas in ka fakarayn